إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wkula bidcati dalaala ilaahay baa mahad iyo ammaan dhammaystiran leh walaalayaal allah subxaana wa tacaala muncimka ah inoogu nicmeeyey islaamnimada iyo iimaanka allah subxaana wa tacaala bishii rabadaan nolol iyo caafimaad qab inagu gaadhsiiyey ilaahay waxaynu weydiisanaynaa subxaana wa tacaala siduu inoo gaadhsiiyey ee arrinkaa uu inoogu nicmeeyey in rabbi subxaana wa tacaala uu ina waafajiyo bisha rabadaan inaynu ka qaniimaysanno oo sahay wax inoo tarta yowma alqiyaama aynu ka qaadanno bisha rabadaan walaalayaal waa fursad qaaliya waana maxadatu tasawud waa kaalin laga sahay qaato oo ilaahay subxaana wa tacaala addoomihiisa uu suurtogeliyey ma aha bisha rabadaan mid koobsanaysa oo qura takaaliif iyo culaysyo ilaahay subxaana wa tacaala addoomihiisa u saaray bal bisha rabadaan dadka muuminiinta ah waxay u tahay shahru raaxa waa bil raaxo haddii ay gaajoodaan ama ay haraadaan ama ay ku daalaan soomka iyo salaada quluubtooda arrinka noocaasa ku raaxaysanaysa quluubtooda ayaa macaansanaysa dhadhan fiican ku haysa siduu ahaa nebigeenu calayhi salaatu wasalaam ee cibaadada uu ku ahaa markii ay luguhu barareen ay dildilaaceen ee arrinkaa lagala hadlay uu yihi afalaa uxibu an akuuna cabdan shakuura wuxuu nebigu calayhi salaatu wasalaam u dareemi waayey daalka iyo bararka lugaha iyo dilaaca taagnida dheer ee ku samaysay lianna qalbahu kaana yataladadu bilcibaada nabiga calayhi salaatu wasalaam qalbigiisu wuxuu ahaa mid cibaadada macaansanaya wa kaanat nafsuhu tartaaxu lilcibaada naftiisuna waxayd mid cibaadada ku raaxaysanaysa oo ka dareemaysa nasiimo bisha rabadaan walaalayaal ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ka dhigay madarasa litarbiyati cibaadih wa tadriibihim وتmrinihim عlى العibaadة وعlى الأkhlاq الsaamiية والآdاab الرaفiica ilaahay wuxuu ka dhigay madrasad addoomihiisa uu ku tarbiyadeeyo oo rabbi subxaanaه وataعaalى uu ku tababaro cibaado wanaaga iyo aلصbr عalى العibaadة oo rabbi subxaanaه وataعaalى addoomihiisa uu ku layliyo akhlaaqda wanaagsan iyo aadaabta teeda saraysa ma aha xaqiiqada bisha ramadaan inuu qofku maalinkiina soomo habeenkiina salaad uu tukado salaatu taraawiix ama salaatu leyl la idhaahdo bal maqsuudkiiya ujeeddada ilaahay uu ka leeyahay bishan iyo acmaasha dhexeeda uu sharciyeeyey ablaqu min hada bikaiir inta aada iyo aad bay uga xeel dheer tahay aadna way uga qoto dheer tahay waa ka ilaahay subxaana wa tacaala markuu inoo sheegay soomka inuu inagu waajibiyey waa ka ilaahay inoo raaciyey ujeeddada yaa ayuha aladiina aamanuu kutiba calaykum siyaam kamaa kutiba calى اladiina min qablikum lacalakum tattaquun ilaah wuxuu inoo sheegay soomka in laynagu faral yeelay qof kasta oo muslima oo qaangaada oo miyir qaba oo caafimaad qaba oon socdaal ahayn oo ka maran waxyaabaha soomka diida ee dumarka ku saabsan ilaahay subxaana wa tacaala soomka bisha rabadaan waa ku faral yeelay wuxuu ilaahay inoo sheegay cibaadadan inaanay inaga inagu gooni ahayn ummadi inaga inaga horreeyey laftoodana waa lagu faral yeelay laakiin soomkeennu waxaa jira waxyaaba soomkooda uu kaga duwan yahay oo rasuulkeennu calayhi salaatu wasalaam uu inoo sheegay waxyaabaha kuwa u muuqashada badanna waxaa ka mida suxuurta in la cuno suxuurta in la cunaa maaha wax loo cunayo un in gaajada maalintii la yskaga ilaaliyo iyo baahida iyo haraadka qofka sooman ku dhici kara bal suxuurta xataa haddii qofku aanu cunto u baahnayn wax haraadina aanu ahayn ama aanu ka baqahayn iyada lafteeda cibaado ah iyo sunno lagaga dayanayo nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam waana farqiyada u dhexeeya soomkeenna iyo soomka ahlulkitaabka oo inaga horteen soomka lagu faral yeelay ilaahay haddan wuxuu ku sheegay ujeeddada rabbi subxaana wa tacaala soomka faril yeelistiisa uu uga jeedo iyo maqsuudka laga leeyahay lacalakum tattaquun waa inay addoomuhu taqwo ka bartaan soomka waa inay addoomuhu taqwo ka kororhsadaan taqwaduna waxaynu odhan karnaa waa erey kooban laakiin diintii oo dhan baa ku jirta attaqwa macnaheedu waa wax allaale wixii addoomaa ilaahay uu faray ama ha lagu waajibiye ama ha loo sunneeye inay sameeyaan wax allaale waxa loo diidayna inay ka tagaan ay ka dheeraadaan ama xaaraan ha noqdo ama makruuh ha noqdo waxaasi loo diideeyey marka taqwadu waa diintii oo dhan taqwada waxaa u horeeya taqwa alqalb taqwada qalbiga oo towxiidku uu kow ka yahay weyneynta ilaahay subxaana wa tacaala ilaahay la jeclaado baqaha ilaahay laga baqo xishoodka addoonku rabbi subxaana wa tacaala uu ka xishoodo rajada addoonku uu ka qabo ilaahay fadligiisa iyo naciimkiisa iyo dembi dhaafkiisa iyo qabuulkiisa ikhlaaska oo ah acmaashiisa oo dhami ilaahay daraaddii inay noqoto kullu hada min taqwa alquluub kuwaas oo dhami taqwada qalbiga ayay ka mid yihiin taqwa lisaan baa jirta oo carabku inuu noqdo mid laga ilaaliyo o laga xifdiyo waxa inuu ku dhawaaqo ilaahay uu diiday ama nebigu calayhi salaatu wasalaam uu inoo sheegay isla markaana lagu dul xabiso lagu dul xidhaa carabka wax wanaagsan inuu ku hadlo ka qiraa'ati اlqur'an wa dikri اllahi subxaana wa tacaala walamri biاlmacruufi wاnnahyi can اlmunkar wاdacwati ilى اllah watacliimi اnnaasi lilkhayr kulu hada min taqwa lisaan taqwa aljawaarix baa iyaduna jirta taqwada xubnaha oo xubnuhu inay ku toosnaadaan wadada ilaahay subxaana wa tacaala u jeexo uhi wa ana hada siraaطii mustaqiima faاtabicuuh walaa tatabicuu subula fatafaraqa bikum can sabiilih oo xubnuhu ay noqdaan kuwo ka taagan oo aan ku dhaqdhaqaaq ahayn waxa ilaahay subxaana wa tacaala u diiday rabbi ka cadhaysiinaya ay noqdaanna kuwo ku dhaqdhaqaaqaaya oo u socda oo ka shaqaynaya maa yurdi raba subxaana wa tacaala wayakunu lilcabdi zaada yowma yaqifu nnaasu amaama rabi اlcaalamiin waxa ilaahay raali geliya subxaana wa tacaala addoonkana sahay u noqonaya maalinta addoomuhu rabbi subxaana wa tacaala ay hor istaagaan ee baahida loo qabo wanaag la shaqeeyo iyo xumaan la yska daayo si dhammaystiran loo dareemayo bisha rabadaan walaalayaal waa bil ay tahay qofka muslimka ahi inuu ka barto akhlaaqiyaadka iyo suluukiyaadka dhaqamada wanaagsan oo qofka muslimkaa ilaahay marka horeba uu hibeeyo dabeecad wanaagsan iyo akhlaaq fiican inuu kordhiyo uu siyaadiyo ay tahay oo bishan taasi uu ka barto uu ka faa'iidaysto qofka muslimkaa ee akhlaaqdiisa qallocuu ku jiro dabeecaddiisana adayg uu ku jiro waa fursad uu ku tahdiibin karo oo uu ku hufi karo akhlaaqiyaadkiisa iyo dhaqamadiisa wax allaaliyo wixii aan wanaagsanayn oo dhan uu iska haadin karo uu iska saari karo wax allaale iyo wixii wanaagsanna naftiisa uu ku layli karo uu ku tababari karo waa inoo sheegay nebigeenu calayhi salaatu wasalaam maqsuudka soomka laga leeyahy inay ka mid tahay an yasdaada bihi alcabdu akhlaaqa saamiya wa aadaaban rafiica inuu addoonku akhlaaq wanaagsan oo sarraysa iyo aadaab koraysa inuu ka barto soomku inaanu ahayn oo qura in la yska daayo wixii la cuni jiray wixii la cabi jiray ee soomka xaqiiqadiisa ay ka mid tahay akhlaaqiyaadka iyo dhaqamada aan wanaagsanayn ee qofku uu lahaan jiray ama uu samayn jiray inuu ka tanaasula u ka hadho faqaala nabiyu calayhi salaatu wasalaam fima saxa canhu laysa asiyaamu can alakli washurb soomku maaha in laga soomo uun cunista iyo cabista walaakina asiyaama alsawmu can alrafathi waaljahl soomka xaqiiqadiisu waxay tahay soomka dhammayska tiran waa soomka qofku uu ka soomo hadalka aan fiicnayn ee mucaamalada dumarka iyo waxyaabahaasi ku saabsan ee qofka u jiidi kara wixii maalinta rabadaan laga mamnuucay soomku waa in laga soomo jahliga jahligu waa maxay jahligu waa xumaan oo dhan wax allaalo wixii xun oo dhami waa jaahiliya sida ilaahay subxaana wa tacaala uu yidhi afa xukma aljaahiliyati yabquun waman axsanu min allahi xukma liqowmin yuqinuun aljahlu huwa kulu ma yukhaalifu sharca allah min qowli aw ficli aw ictiqaadi waa wax allaale wixii sharciga ilaahay khilaafsan ee kitaabka iyo sunnaha ka hor imanaya ama ha noqdo qofku wuxuu ku hadlo ama ha noqdo wuxuu sameeyo ama ha noqdo wuxuu ictiqaado qalbigiisa uu ku gunto jahligu maaha garasho la-aantoo qura garasho la-aantu waa nooc jahliga ka mid a laakiin jahliga nooca u darani waa qofku isagoo ilaahay subxaana wa tacaala garanaya oo rabbi jiritaankiisa rumaysan haddana ilaahay subxaana wa tacaala inuu caasiyo waa jahliga nooca u daran waa aljahlu billaah maaha amarki iyo nahyigiiyo qura inuu jahli kaga sugaya addoonka wuxuu jahli kaga sugan yahay allah subxaana wa tacaala waayo haddii ilaahay si dhammaystiran addoonkani u garanaayo oo garashadii ilaahay aanay ka kala dhinnayn ilaahay subxaana wa tacaala waa ka xishoon lahaa macsiyo iyo khalad akhlaaq dariya aadaabta wanaagsan wax khilaafsan ilaahay subxaana wa tacaala ulama badrheedheen markaa soomka xaqiiqadiisa iyo dhabtiisa ayay ka mid tahay inuu addoonku ka barto akhlaaq wanaagsan dhaqan fiicanna inuu ka siyaadsado oo qofku uu noqdo soomka horti sidii dabeecaddiisa iyo dhaqankiisuu ahaa si ka wanaagsan inuu noqdo arrinka noocaas ee bisha rabadaan iyo soomkeeda iyo cibaadaadkeeda uu ka bartayna inuu ku sugnaado addoonku ilaa ilaahay subxaana wa tacaala uu kala kulmaayo nabigeenu calayhi salaatu wasalaam mar kale isagoo inoo muujinaya bisha rabadaan inay tahay madarasad iyo xilli qofka muslimka akhlaaqda iyo dhaqanka wanaagsan ay tahay inuu ka barto kii ilaahay marka hore u hibeeyena inuu ka siyaadsado wuxuu uhi nabigu calayhi salaatu wasalaam faida kaana sawmu yowmi axadikum falaa yarfut walaa yajhal walaa yaskab fain fain saabahu axadu aw shaatamahu kama fi riwaayati اlأkhraa aw qaatalahu falyaqul inii saa'im midkiin maalinta wuu sooman yahay ha noqoto maalin ka duwan maalmaha kale qofka muslimkii mar walba waa mid akhlaaqdiisa iyo dhaqankiisu uu wanaagsan yahay akhlaaqda wanaagsan iimaanka ayay ka mid tahay marba qofka inta iimaankiisu uu leeg yahay ayaa dhaqan wanaaggiisuna uu leekaanaya nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahy rabadaanna arrinku sidaa ha kasii wanaagsanaado maalinta midkiin uu sooman yahay ha iska ilaaliyo alrafath alrafath waa maxay waa wixii jimaac iyo galmo iyo ku saabsan iyo ka sheekaynteeda waayo arrinta noocaasi waxay sabab ugu noqon kartaa arrinkaa qofka sooman loo diiday soomkana jebinaya kafaarada adagina ay ka dhalato inuu qofku ku dhacay sabab ugu noqon kartaa ama se xumaan iyo xaaraan kale inuu u badrheedho oo taa kaba sii daranba jahligaa iska ilaaliyo uri nebigu calayhi salaatu wasalaam ha iska ilaaliyo asakab buuqa iyo qaylada iyo inuu noqdo qof kor u dhawaaqaaya oo iyadoo hadalkiisa gaaban la maqlaayo kor u dhawaaqayo yarfacu sawtahu cinda alkalaam wataxaduf codkiisa kor u qaadaya markuu hadlayo dadka uu la sheekaysanaayo nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu sheegay bisha rabadaan inuu qofku ka barto dulqaadka iyo sabirka iyo cafiska haddii qof uu kuu yimaado cay uu kula soo doonto adigoo sooman amaba se dagaal uu kuula soo xaydxaydto nebigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu yidhi waxaad tidhahdaa waan soomanay naftaada xusuusi si ay soomka u ilaashato qofkan laftiisana xusuusi waxa kaa celinaya inaad u jawaabto inuu soomkiisu ilaashanayo u yahay enaad awood waayin wayna ogsoonahay qofka muslimkaa waa u bannaan tahay xumaanta lagu sameeyey mid la mida inuu ku jawaabo haddaanay xumaantaasi ahayn mid lixaq illaahi loo xaaraantimeeyey taa xataa haddii lagugu sameeyo iyada oo kale kuma jawaabi kartid xumaanta lixaq illah tacdiiman lilaahi loo xaaraantimeeyey laakiin wixii xaqa addoonka iyadoo la ilaalinayo loo xaaraantimeeyey addoonku hadduu kugu gardaroodo oo kugu sameeyo inaad ugu jawaabtaa waa bannaanta ilahay baa hi wajazaau sayi'atin sayi'atu miluhaa xumaan abaalmarinteed waa mid la mida lagama ziyaadin karo lagama kordhin karo laakiin bishii rabadaan nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu inoo tilmaamayaa inuu yahay wakti ka duwan wakhtiyada kale oo qofkii ku caaya aanad u jawaabin kii kula dagaalamo aanad la dagaalamin ee aad tidhaahdo waan soomanahay oo soomkayga ayaan ilaashanaya taasi waxayna tusinaysaa bishan rabadaan inay tahay bil la rabo qofka muslimka ahi akhlaaqda wanaagsan inuu ka sahay qaato si dhammaystiranna inuu ugu sifoobo ilaahay subxaana wa tacaala xadiidulqudsiga waa ka ku yidhi xadiidulqudsiga nabigeenu calayhi salaatu wasalaam ilaahay uu ka wariyey xadiidku waa isku jiraa qaybna waa xadiid nabowiya qaybna waa xadiidulqudsi nabigeennu wuxuu uhi calayhi salaatu wasalaam man lam yadac qowla zuuri waalcamala bihi falaysa lilaahi xaajatun fii an yadaca طacaama wa sharaabah qofka aan ka tegin hadalka beenta ah iyo baadilka iyo baadilka samayntiisa iyo ku camalfalkiisa baadilkuna waa allaalo wixii xaqa khilaafsan famaada bacda alxaqi ila dalaal xaquna waa wixii kitaabka iyo sunaha nebigu ay u markhaati fureen wixii kaloo dhami waa baail weeye qofka ilaahay baahi uma qabo inuu ka tago cunadiisa iyo cabitaankiisa arrinta noocaasi waxa ay ku dhalisay asxaabtii rasuulka ridwaan ullaahi calayhim inay ku sifoobaan akhlaaqda u wanaagsan bisha rabadaan dhexdeeda oo ay noqoto meel ay ka bartaan dhaqanka iyo aadaabta wanaagsan dadkana ay ku waaniyaan jaabir ibnu cabdillaahi radia allaahu canhu alansaari aلصaxaabiyu اljaliil waxau ihi isagoo qadiyaddaa lafteeda ka hadlaaya ida kaana axadukum saa'ima falyaxfad samcahu wa basarahu wa lisaanu can اlkadib wاlmaxaarim midkiin marka uu sooman yahay ha ilaaliyo maqalkiisa oyaanu dhegaysanin waxaaraan heesaha iyo muusiga iyo beenta iyo xanta iyo isku dirka iyo waxaasoo dhan baa soo gelaya iyo cayda iyo waxaasoo dhan hadal xun oo dhan araggiisana ha ilaaliyo indhaha ha laabo oyaanu eegin cidda la diiday inuu eego oo dumarkii aan maxaarimtiisa ahayn xaaskiisana aan ahayn wa kadaalika amradkii inankii dhalinyarta ahaa ee quruxda badnaa ee garhku aan usoo bixin isaguna dumarku la xukmiya xagga eegista carabkiisana ha ilaaliyo buuhi jaabir ibnu cabdillaahi oo carabkiisa ha ka ilaaliya beenta iyo wax allaaliya waxa qofku inuu ka ku hadlo laga xaaraantimeeyey waliyadac adal jaar jaarkiisana yaanu dhibin ee ha iska ilaaliyo waliyalzam asakiinata walwaqaar qofku marka uu sooman yahay soomkiisu raad ha ku yeesho degenaansho iyo xasilooni xagga hadalka ah xagga ficilka iyo dhaqdhaqaaqa ah ha ku sifoobo xaqiiqada soomka la rabo in laga barto waa ta noocaasa walihaada si aanay dabeecaddooda u xumaan dadkana aanay isu afdhaafin oo aanay isugu dhicin saxaabada qaarkood ridwaan ullaahi calayhim iyo bacdu taabiciin oo arrintaasi ka bartay rabadaan markay bilato wakhtigooda u badan masaajidkay ku qaadan jireen iyagoo soomkooda ilaalinaya islamarkaana ku dadaalaya bishaa inay ku sifoobaan akhlaaqda iyo aadaabta iyo dhaqamada kuwa ugu wanaagsan ee ugu sarreeya haddaynu bisha rabadaan sidaa u eegno soomkeeda haddaynu dhuganno iyo acmaasha kale ee lainoo jideeyey waxaynu dhab ahaan ka baran karnaa oo nafteenna aynu ku layli karnaa aynu qabadsiin karnaa oo dabci aynu uga dhigi karnaa xataa bisha rabadaan marka ay dhammaato naftu ay sii yeelato akhlaaqo wanaagsan oo fara badan akhlaaqahaasi waxaa ka mida asabru khuluqu sabr bisha rabadaan shahru sabri baa magaceedaba la idhaahdaa oo sabirka noocyadiisii oo dhan baa ku jira sabirku waa ka saddex qaybood u qaybsama sabrun cala alطaaca wa sabrun cani almacsiya wa sabrun cinda almasaa'ib almu'lima sabir qofku daacada uu ku sabro faralkeeda iyo sunnaheedaba oo naftiisa uu kula jihaado inay daa'imto oo ay joogtay si samaynta waxaa khayrka ilahay u dhaweynaya wa sabrun cani almacsiya iyo sabir qofku uu ka sabro waxaa ilaahay uu diiday ee laga mamnuucay laga xaaraantimeeyey iyo sabir qofku uu sabro marka ay ku dhacaan qadarada ilaahaye wax xanuujiya saddexdiiba bisha rabadaan way ku jiraan oo qofku daacadii waa kan ku sabraaya oo soomku waa daaco isagoo gaajaysan oo haraadan oo tacbaana oo daalan ayuu haddana lilaahi subxaana wa tacaala soomkiisii uu xejinaya waa awoodaa qofku intuu meel ku dhunto inuu wax cuno u cabo dabeetana afka bood uu soo marsado dadka uu ku idhaahdo waan soomanahay laakiin yasbir calaa hadihi طaaca lilaahi subxaana wa tacaala cibaadadaasi ilaahay daraaddi buu ugu sabraya macsiyadiina waa ka sabrayaa qofku oo wax allaale iyo waxa soomka jebiyo o dhan isticmaalkoodu waa macsiyo iyadoo askari aanay ka hor taagnayn ayuu naftiisii ka celinayaa oo naftiisii uu ka xakamaynaya ilaahay daraaddii baanu arrinkaasi u yeelaya waxyaabaha wax xanuujiyo ilaahay uu qadarayna qofka waa u sabraya oo gaajadu waa aqdaarta ilahay wax xanuujisay ka mid tahay waa ku sabraya addoonkii soomanaa gaajada haraadkiina waa u sabraya daalkiibuu u sabrayaa salaat taraawiix iyo salaatu qiyaami leyl waxaanuu sabirkaa u samaynayaa taqaruban ila اllahi subxaana wa tacaala wamaxabata wa tacdiima lahu ilaahay buu ugu dhowaanaya jacayl ilaahay uu qabo addoonkaniba arrinkaa u geynaya iyo weyneyn ilaahay subxaana wa tacaala qalbigiisa uu ku leeyahay sabirku markaa akhlaaqiyaadka laga baranayo bisha rabadaan sidaasi ayuu uga mid yahay noocyadiisii oo dhan sabirkuna waxyaabaha ilaahay uu bixiyo waa waxa ugu khayrka badan ee ugu qiimo badan waayo qof ilaahay sabir ku arsaaqay wax ka maqan baan jirinba hadduu ilaahay kugu arsaaqo inaad daacadiina ku sabirto macsiyadiina aad ka sabirto naftaada aad ka celin karto aqdaarta ilaahay uu xanuujiyaa marka ay dhacaanna inaad adkaysato qadarka aanad qalbiga uga cadhoon carabkana aanad wax khaldan oo cabasho ah aanad kaga hadal xubnahaaguna wax shareecada khilaafsan aanay samayn wax allaala wax kaa maqani ma jirto hada huwa diinu kulluhu waa diintii oo dhan nabigeenu calayhi salaatu wasalaam waa ka yidhi wamaa ucطiya axadu caطaءa khayra waawsaca min الصabr qofna lama siin wax qof la siiyo oo ka khayr badan oo ka ballaadhan oo ka waasaxsan sabirka qofku haddii waxa weeyaan uu sabir ilaahay ku arsaaqo ilaahay diintiisu ku sugnaanaya kuna toosnaanaya oo aلصabr waa min acdami asbaabi الthabaat asbaabta sugnaanshaha khayrka iyo cibaadada iyo wanaag iyo diinta lagu sugnaada kuwa weyn buu ka mid yahay haddii qofku uu sabir yeesho waxaa dhacaysa dadka inaanu ku khaldamin ciddii ku khaldanta laftoodana wuu u dulqaadanayaa inuu cafiyana way u badan tahay marka akhlaaqda sabirka la yidhaahda waxay ka mid tahay akhlaaqaha iyo dhaqamada ay tahay qofka muslimka ahi bisha rabadaan si dhammaystira inuu uga barto akhlaaqaha iyo dhaqamada wanaagsan ee bisha rabadaan aynu ka baranayno waxaa ka mida khuluqu alxilm akhlaaqda la yidhaahdo alxilm alxilmu waa akhlaaq macna ballaadhan waxaa soo gelaya alxilmu alanaat waa degenaanshaha waa nooc xilmiga ka mid a waxaa soo gelaya cadamu اlisticjaali fi lcuquuba qofku inaanu ku degdegin ciqaabista oo ciddii khalad iyo dhibaato ku samaysay inuu markiiba u jawaabo ti oo kale ugu jawaabo inaanu ku degdegin waa akhlaaq ilaahay uu jecel yahay ilaahayna subxaana wa tacaala uu bixiyo qofka muslimkaahina naftiisa waa ku layli karaa meelaha uu ka baran karana bisha rabadaan iyo soomkeeda ka mid ah nabigeenu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku uhi ninkii saxaabigii la odhan jiray alashad cabdulqays ninkii dakhar ee reer cabdulqays ka mid ahaa wuxuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam ku yidhi ina fiika khaslatayn yuxibuhum allahu wa rasuuluhu alxilmu walanaat waxaad leedahay laba sifo laba dhaqan oo ilaahay subxaana wa tacaala uu jecel yahay rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam uu jecel yahay waa maxay labadaa dhaqan waa dulqaadka iyo degenaanshaha arrintaasina way ka muuqatay oo wafdigii uu la socday markay nebiga calayhi salaatu wasalaam u yimaadeen masaajidkii nebiga ay soo gaadheen intii kale oo dhami si deg degay nebiga calayhi salaatu wasalaam ugu tageen isaguna alaabtii iyo heeriyadii iyo gaadiidkii iyo wixiiba horta kala hagaajiyu kala wada baydhiyey waxaanu soo xidhay dharkiisii fiicnaayo u sitay si deganaasho ku jira isagoo u socdana nebiga calayhi salaatu wasalaam waa u yimi taasina waxay noqotay astaan iyo calaamad nebigu u daliishado inuu ku sifaysan yahay labadaa sifo sifada dulqaadka iyo sifada degenaanshaha labadaa sifana ilaahay inuu jecel yahay buu rasuulku inoo sheegay calayhi salaatu wasalaam qofka ku sifoobana ilaahay waa jecel yahay walihaada baa ilaahay uu ku ammaanay ambiyadiisa qaar ka mid a sifadaa xilmiga iyo dulqaadka la idhaahdo ina ibraahiima laawaahun xaliimu muniib ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu tilmaamay nabiy llahi ibraahim inuu ahaa mid dulqaad badan toobadkeen badan inaaba qalbigiisu uu ku sifaysan yahay alla u noqod inuu ahaa nabiy llaahi ibraahim mid muniiba oo rabbi subxaana wa tacaala qalbigiisu uu u noqdo noqosho weyneyn iyo jacayl iyo khuduucu la socdo ina ibraahima laxaliimu awaahu muniib saasuu ilaahay subxana wa tacaala u yihi wabasharnaahu bigulaami xaliim nabiy llaahi ibraahim inankii ilaahay uu ugu bushaareeyo isaguna nebi ahaa waxaa ilaahay uu tilmaamay inuu leeyahay sifada la dhaha sifatu lxilm qofka muslimkaah sifadaasuu ka baranayaa soomka bisha rabadaan oo waa kanla nebigeennu calayhi salaatu wasalaam fain shaatamahu axadu aw aw qaatalahu falyaqul inii saa'im qof dulqaati ayuunbaa qof caayay ama dagaal la soo doontay oo usoo xaydxaytay ku odhan kara qunyar waan soomanahay marka halkaa waxaynu ka faa'iidaysanaynaa akhlaaqiyaadka laga baranaayo soomka iyo cibaadaadka bisha ramadaan qofka muuminkaa loo jideeyey faral iyo sunnaba akhlaaqdaa xilmigu inay ka mid tahay waxaa ka mid ah akhlaaqiyaadka aynu ka baranayno bisha ramadaan khuluqu raxma akhlaaqda raxmadda naxariista qofka muslimkaah markuu gaajoodo markuu haraado marka uu culays ka dareemo soomka maalinta rabadaan gaar ahaan haddii saacaduhu ay dheer yihiin ama jawigu uu yahay mid kulul arrinta noocaasi waxay dareensiinaysaa qofka soo jeeday caqliga leh dhibaatada ay qabaan dadka walaalihii ee maalin walba gaajoonaya kuwa maalin walba haraadan kuwa maalin walba kulaylku uu hayo arrinta noocaasina waxay qalbigiisa ku beeraysaa kuwaasi inuu u tudho oo u naxariisto walihaadaba nabigeenu calayhi salaatu wasalaam uu dhiirigeliyey qofku qof sooman inuu afursiiyo oo soomkii maalintii o dhan uu soo soomanaa uu dareensiiyo baahida haraad iyo gaajo dhibaatada qofka ay ku hayso ajarka weyne uu ka hadlayana uu sheegay nabige uu ka helaya nabigeenu calayhi salaatu wasalaam uu sheegay raxmadduna waa akhlaaq aada iyo aada u sarraysa waxaaba wanaag iyo sharaf ugu filan inay sifada ilaahay tahay oo allaahu baa araxmaan ka ku sifaysan raxmadda ballaadhan uhi waraxmatii wasicad kula shay allah baa ka ku sifaysan araxma alwaasila raxmadda khalqigiisa gaadha ee rabbi aan ku koobnayn ilaahay waa alraxmaan waana alraxiim waxaa raxmadda sharaf iyo qiimo ugu filan in raxmadda ilaahay lagu helo inamaa yarxamu inamaa yarxamu allahu min cibaadihi alraaximiin ilaahay wuxuu u naxariistaa addoomihiisa naxariista irxamuu man fi lardi yarxamukum man fi samaa cidda dhulka joogta u naxariista allah baa subxaana wa tacaala idin naxariisan doona inta qofku bisha ramadaan uu ku jiro dhaqankaasi waa inuu yeesho oo soomkiisu uu dareensiiyo oo dadka fuqarada iyo dadka masaakiinta ah ee walaalihiia waa inuu iطcaam usiiy u sameeyo raashinka uu siiyo waa min sifaati ahli اljana iطcaamu طacaam waxay cabaan oo haraadkaa iskaga biyaan waa inuu siiyo waa inuu noqdo qofka muslimka ahi sida uula jecel yahay ubadkiisu maalinta ciidda inay farxaan oo dhar cusub intay xidhaan ay ku farxaan ubadka walaalihiisa muslimiintaana waa inuu la jeclaado oo iyagana u naxariisto oo qalbigiisu u dabco oo aanay naftiisu raalli ku noqon kuwiisii oo dhar cusub xidhan oo faraxsan kuwii jaarkiisa kuwii qaraabadiisa kuwii walaalihiisa muslimiintaha ee wuxuu helaayey maalintaasi inay murugaysan yihiin oo arrinta noocaasina ay dhalin karto inay qalbi ahaan ka xumaadaan qofkii jaarkooda ama qaraabadooda oo maalinta ciidda xaragoonaya iyaguna waxay xidhaan aanay haysan oo ay radan yihiin amabase waxa weeyaan ay cagaagan yihiin qofka muslimkaahi hadduu qof afursiiyo hadduu raashin u dhigo haddii uu dharka ciidda u soo iibiyo ama u gooyo jaarkiisa qaraabadiisa walaalihiisa masaakiintaa arrinta noocaasi waxay daliil iyo calaamad u tahay inay ilaahay subxaana watacaala qalbigiisa uu raxmad geliyey addoonka ilaahay qalbigiisa raxmad uu geliyeyna waa addoon raxmadda ilaahay helaaya waa aljazaau min jinsi alcamal addoonku qaabka u shaqeeyo ayuunbaa allahna subxana wa tacala u abaalmariya waxyaabaa laga baranaya bisha ramadaan ee akhlaaqiyaadka wanaagsan ka mida waxaa ka mida xifdu lisaan qofku inuu carabkiisa ilaaliyo waad maqlaysaa nabigeenu calayhi salaatu wasalaam inuu yidhi qofka aan ka tegin hadalka xun hadalka baadilka ah iyo samaynta waxa aan wanaagsanayn ilaahay baahi uma qabo inuu ka tago raashinkiisa iyo sharaabkiisa taasi maxayna dareensiinaysaa inay tahay qofka muslimkaah bisha ramadaan inuu ka barto xifdu lisaan inuu carabkiisa ilaaliyo carabka ilaalintiisuna arrin sahlan maaha waa arrin jihaad u baahan qof naftiisa la jihaaday ayuunbaa carabkiisa ilaalin kara waa xubin qofku uu jecel yahay hadiyo jeer aale inay dhaqdhaqaaqo dadku inay hadlaan aad bay u jecelyihin waa xubnaha qofka bani aadamkaa intan muuqata xubinta ugu dhaqdhaqaaqa badan weeye fain taxarakat bikhayrin faqad hanima saaxibuha hadday khayr ku dhaqdhaqaaqdo qofka ay ku taalla waa hanimaysta wain taxarakat bisharin faqad halaka wa khasira saaxibuha haddii shar ay ku dhaqdhaqaaqdo qofka xubintaasi ay ku taallaa dhab ahaan wuu khasaaray waanu halaagsamay nabigeenuna calayhi salaatu wasalaam xubinta axkaamteeda wuxuu inoogu soo ururiyey hal xadiid xadiidka bukhaari iyo muslim wariyeen man kaana yuuminu biاllahi walyowmi alaakhir falyaqul khayra aw liyasmut qofka ilaah iyo aakhiro rumaysan khayra ku hadlo haddii kale iska aamuso xataa hadalka mubaaxa ka aamus xataa taaha intaad ka aamusi kartid ka aamus waayo waa la qoraya waxaanu kaa buuxinayaa wakti wax ilaahay kuu dhoweeyo oo khayra aada samayn lahayd sida saxaabada qaarkood ay dhaheen sida ibnu cabaas oo kale culimada qaarkoodna xadiid marfuuca inuu yahay baabay tilmaamaan qul khayran aw takalam bikhayrin tagnab waskut can sharin taslam khayr ku hadal waad haniimaysan doontaa sharka aamus lafahaagaad u badbaadi doontaa dadka bani aadamkaahi waxa ay naarta ku galaan ee ugu badan baa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam la weydiiyey laba arrimood buu rasuulkeenu ku soo ururiyey alfamu walfarju waa waxay afka kaga hadlaan iyo xaaraan ay cawrahooda ku sameeyaan dadka muslimiinta ay naar waxay ku galaan labadaasaa u badan inta badan xataa dembiyada iyo khaladaadka kale qofku uu gelaayo hadal baa ka horeeya oo hormood u ah ceelalyo u ah hordhac u ah oo haddii qofku uu dayn lahaa dembigaa kale aanu dhaceenba marka hadalku shar fara badan ayuu sabab u yahay haddii carabka sharka laga ilaalin waayo qofku marka uu sooman yahay waa inuu aada ugu dadaalo xifdu lisaan carabkiisa waa inuu ka ilaaliyo beenta carabkiisa waa inuu ka ilaaliyo xanta waa inuu ka ilaaliyo dadka inuu isku diro waa inuu ka ilaaliyo hadalka kibirku ka muuqdo waa inuu carabkiisa ka ilaaliyo faanka waa inuu ka ilaaliyo jees jeeska addoomaha ilaahay uu ku samaynaayo hadalkiisa waa inuu carabkiisa waa inuu ka ilaaliyo baadil oo dhan wax aan wanaagsanayn oo dhan dadkuna waa yaqaaneen waxyaabaha xunxun ee lagu hadlo qofka muslimka ay rabadaan waa inuu taa ka barto oo akhlaaqdaasi ay noqoto sahay uu ka qaatay bisha rabadaan oo rabadaan marka ay baxdo dabeed uu ku intifaaco dabeetana uu noqdo mid hadal wanaagsan la qabsaday oo amarka ilaahay qaatay ilahay uhi waqulu linaasi xusna waqul licibaadi yaqulu latii hiya axsan bilatii hiya axsan addoomayga waxaad ku tira hadal wanaagsana ku hadlaan hadal wanaagsan mid waliba ka kalaha kula hadlo waayo shaydaanku wuxuu ka faa'iidaystaa hadalka xun isagaa keena in la ysu cadhoodo isagaa qalbixumada keena isagaa cuqdada keena isagaa colaada keena isagaa dagaalka keena isagaa isgoynta iyo kala tagga keena shaydaanku inuu ka faa'iidaysanayo ilaahay subxana wa tacaala uu inoo tilmaamay ilahay baynu subxaana wa tacaala weydiisanaynaa inuu ina waafajiyo bisha rabadaan ka khaniimaysigeeda iyo inaynu ka baranno akhlaaqiyaadka iyo dhaqamada wanaagsan oo kuwa aynu sheegnay ay ka mid yihiin ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا ويرحم والدينا ويرحم جميع المسلمين والمسلمات وأن يغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولمعلمينا ولجميع المسلمين والمسلمات اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم اجعلنا من الرابحين في شهر رمضان ولا تجعلنا من الخاسرين اللهم اجعلنا من المفلحين الناجحين ولا تجعلنا يا ربنا من الفاشلين الساقطين اللهم اجعلنا ممن يغفر له في شهر رمضان ويعتق وتعتق رقبته من النيران اللهم اجعلنا ممن ترحمهم في هذا الشهر الكريم اللهم وفقنا لصيامه حق الصيام ويسر لنا قيامه يا رب العالمين اللهم اهد ضال المسلمين وعلم جاهلهم واجمع كلمتهم على الحق المبين وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا جزاه الله خيرا خير الجزاء ilaahay subxaanaه watacaala waxay alla weydiisanaynaa sheekha inuu miisaanka xasanaadka ugu diro yowma laa yanfacu maalun walaa banuun ila man ata allaha biqalbin saliim inagana ilaahay subxaanaه wa tacaala inaga siiyo sahay oo ilaahay naga dhigo kuwuu ku tilmaamay min aladiina yastamicuuna alqowla fayatabicuuna axsana ilaahay subxaana wa tacaala sheekha waxaan u weydiinaynaa inuu ilaahay cimriga u barakeeyo cilmiga u barakeeyo cuudka iyo awlaadda ilaahay u barakeeyo subxaana wa tacaala ilaahayna subxaana wa tacaala uu ka dhigo mid ilaahay subxaana wa tacaala cilmigiisa naafaca runtii ilaahay subxaana wa tacaala cilmigiisa waa barakeeye sheekha ilaahay ha usii siyaadiyo sheekh waxaan ku leenahay jazaaka allahu khayran khayra aljaza waqtiga aada noo soo hurtay iyo kelmaddaa qiimaha badanleedna tidhi ilaahay kaama dayaco miisaanka xasanaadkana allaha kuu saaro wasalaamu calaykum waraxmat جزاك الله خير الله يبارك أيها الإخوة والأخوات انتينا كل مين محاضرة علمية دو سيدان وكلا وحي دي كغتغينا بحفظ الله تعالى ورعايته مع تحيات إخوانكم في منهج أونلاين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد